ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa labada bisha shawaal sanadka kun afar boqol afar iyo afartanka hijiriyada qodobada maanta oo sabti ah barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah toban askari oo ka tirsan ciidanka xukuumadda maali oo lagu dilay weeraro qorshaysan oo ay mujaahidiinta ka fuliyeen gudaha dalkaas toddoba howlgaloo afar iyo labaatan sac gudahood ka dhacay magaalada alqudus iyo deegaanada cadaanta galbeed ee ku hoos jira gumaysiga maamulka yuhuudda mu-asasada alkataa'ib oo lagu wada in xiliyada soo socda ay baahisay isdaar cusub oo ah hadiyadda ciidulfidri taxanihii bilqur-aani naxya ayaan ka marnayna kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله
qodobadaas oo idil goordhow ayaad maqli doontaan insha allah aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka wararka ka imaanaya dalka maali ayaa sheegaya in mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ay howlgallo qorshaysan ka fuliyeen qeybo kamida gudaha dalkaas kuwaasoo lagu dilay askar ka tirsan xukuumadda weerarka koowaad oo ahaa mid kamiin ah ayay mujaahidiinta ka fuliyeen inta u dhexaysa tuulooyinka naara iyo kheyri oo dhaca gudaha dalka maali waxaana ka dhashay khasaare kala duwan oo gaaray askarta xukuumadda bayaan ka soo baxay mujaahidiinta islamarkaana ay faafisay mu-asasada azalaaqa ayaa lagu sheegay in weerarkan kamiinka ah ay mujaahidiinta ku dileen ugu yaraan saddex ka mid a askarta xukuumadda maali kuwaasoo uu ku jiro sargaal sare oo lagu magacaabo cumar tarawri oo ahaa agaasimihii xafiiska madaxweynaha xukuumadda maali bayaanka kasoo baxay mujaahidiinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in weerarkaas ay sidoo kale mujaahidiinta kusoo qafaasheen laba kamid a askarta xukuumadda maali halka kuwii kalena ay cagaha wax ka dayeen waxaa intaa dheer oo ay mujaahidiinta dab qabadsiiyeen mid kamid a gaadiidkii ay wateen askarta xukuumadda maali iyagoona soo furtay hub iyo agabyo kale oo kala duwan mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin waxa ay sheegeen in weerarkan kamiinka ah uu dhankooda kaga dhaawacmay hal askari oo mujaahid ah kaasoo uu soo gaaray dhaawac fudud sidoo kale weerar kamiin ah ayay mujaahidiinta ka fuliyeen inta u dhexaysa tuulooyinka sookoolo iyo faraabgo oo ka tirsan gudaha dalka maali weerarkan oo ka khasaaro badnaa kii hore ayay mujaahidiinta ku dileen ugu yaraan toddoba ka mid a askarta xukuumadda maali halka kuwii kalena ay isaga firxadeen goobta dagaalka mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin waxa ay weerarkan labaad kusoo furteen saddex gaari oo ay wateen askarta kamiinka ku dhacay hub iyo agabyo kale oo kala duwan waxaa intaasi dheer oo ay mujaahidiinta weerarkan ku gubeen saddex gaari oo kamid ahaa koranyadii askarta xukuumadda maali mujaahidiintu waxa ay bayaankooda ku xaqiijiyeen in dhankooda ay weerarkan kaga shahiideen saddex kamid a ciidamada mujaahidiinta geesta kale waxaa sii kordhay howlgallada iska caabinta ah ay kooxaha muqaawamada ka fulinayaan deegaanada dhacdaanta galbeed ee ku hoos jira gumaysiga maamulka yuhuudda iyo magaalada alqudus afar iyo labaatan sac gudahood ayaa la diiwaan geliyey ugu yaraan toddoba howlgal oo isugu jira toogashooyin iyo qaraxyo kuwaasoo lala beegsaday ciidamada yuhuudda kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta ayaa weerar culus ku qaaday fadhiisanay ciidanka gumaysiga ku lahaayeen xaafadda abuudiis ee ku taala magaalada alqudus kuna hoosjirta gumaysiga yuhuudda xilli halkaasi ay sidoo kale ka dhaceen iska horimaadyo culus oo u dhexeeya kooxaha muqaawamada iyo ciidanka yuhuudda sidoo kale magaalada raamalah waxaa ka dhacay weerar toogasho ah halka iska horimaadyo culus laga soo sheegayo deegaanada kale ah caaruura cabweyn iyo kufur maalig oo ka wada tirsan daanta galbeed muqaawamada falastiiniyiintu waxa ay sidoo kale weerar ka fuliyeen deegaano dhowr ah oo dhaca magaalada naabolis iyo daanta galbeed الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى qeybaha hore ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan mu-asasada alkataib ayaa lagu wadaa in xiliyada nagu soo aadan ay baahiso isdaar aada u xiiso badan oo ah hadiyadda ciidulfidriga isdaarkan oo dokumentari ah islamarkaana soconaya qadar hal saac ah ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa malxamadii ka dhacday degmada galcadda ee wilaayada islaamiga ee galgaduud haddaba waxaad kusoo dhawaataan baroomaha ama horudhac ku aadan isdaarka oo ay faafisay mu'asasada alkataib
بسم الله الرحمن الرحيم
horaan u socon doonnaa meelaha ay jiraan aan ka raadi doonnaa waa uga daba tegi doonnaa bal iska dhaaf deegaankaana shabaab meel uu ku jiro inaanna idinka inaanna ka harin shabaab maanta wuxuu idinkaga baahan yahay qoryaha kaalaya ka soo qaata kaalaya qoryaha ka soo qaata bas
baryahan aniga mugaan sifaynayo waxaan ku sifeeyaa xaaladda shabaab ay ku sugan yihiin inay yihiin malaay ama kalluun biyihii ka gureen ma sii noolaan karaa malaay ama kalluun biyihii ka gureen ma sii noolaan karaa shabaab marka waa history waa dhammaadeen waa dhammaatay sheekadooda
يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون ولو كره الكافرون
في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر عرفت الله وفي الأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى
barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan markaana waxaad kusoo dhawaataan qaybta lix iyo labaatanaad xalaqaad taxan ah oo ciwaankoodu yahay bilqur-aani naxya oo uu soo jeedinaya doctor iyaad qunaybi oo kamid a culimada muslimiinta xalaqaadkan oo ku baxaya luuqadda carabiga ayaan idinkugu soo gudbinaynaa tarjamada af soomaaliga xalqadan ayuu sheikhu kaga hadlayaa dardaaranka afaraad ee ku jira dardaaranada uu allah subxaanahu watacaala inoogu sheegay suuratul ancaam ee ah ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن haashim cabdinaasir ayaa soo jeedinaya جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان واتلوه بالآناء واستمطر به فيض الرضا وسحائب الغفران
السلام عليكم ورحمة الله إخواني وأخواتي نحن اليوم على موعد مع الوصية الرابعة من وصايا ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأنعام ما هي هذه الوصية؟
walaalayaal waxaan maanta ka hadli doonnaa dardaaranka afaraad ee ku jira dardaarannada uu allah subxaanahu wa tacaala ku sheegay suurat alancaam haddaba muxuu yahay dardaarankaas allah waxa uu yidhi ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن الفواحش هي المعاصي خاصة الكبائر هنا لنا وقفتان الأولى أن الله تعالى لم يقل ولا تفعلوا الفواحش فواحشتا ومعاصيدا gaar ahaan kuwa dembiyada waaweyn halkan waxaa ku sugan laba arrin oo in la isdultaago mudan midka koowaad waa in allah subxaanahu wa tacaala uusan oran ha samaynina fawaaxishta balse uu yidhi ha u dhowaanina waxyaabaha foosha xun arrinkaas waxaa ku sugan nahyi ku aadan in laga fogaado dhammaan wixii horseedi kara inaad samayso dembi weyn ama meesha ka saarto xayndaabka idiin dhexeeya adiga iyo macaasida وفي ذلك نهي عن كل ما يقرب من فعل الكبائر أو يزيل الحواجز بينك وبينها فالنظرة المحرمة هي اقتراب من الفواحش eegmada xaaraanta ah waxa ay ka dhigan tahay fawaaxishta oo loo dhowaado qalwada ama in qof rag ah uu haweenay la keli noqdo ayana waxa ay ka mid tahay waxyaabaha fawaaxishta soo dhoweeya dhegaysiga heesaha waxay ayagana ka mid yihiin fawaaxishta oo loo dhowaado qofkii sameeya mid ka mida waxyaabahan waxa uu khilaafay dardaaranka allah subxaanahu wa tacaala waxa uuna ku dhacay dembi arrinta labaad ayaa ah macnaha fawaaxishta ka dhacda gudaha sidaba allah uu ku sheegay ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن كثير من المفسرين فسرها بأنها المعاصي الكبيرة التي تتم في السر وهذا معنى صحيح in badan oo ka mid ah mufasiriinta waxa ay ku micneeyeen inay tahay macaasida waaweyn ee uu qofku qarsado kaas oo ah macno saxiix ah balse waxaa jira macno kale oo ka agdhow muhiimna ah oo ay qaarkood mareen kaas oo ah in fawaaxishta qarsoon ay kulansanayso dhammaan acmaasha qalbiga sida istustuska waa faaxisho qarsoon haddii aad wax sadaqaysato niyaddana ay kaaga jirto inay dadku ku ammaanaan haddii sidoo kale maaddo dacwi ah aad baraha internetka ku faafiso aadana ula jeedin allah dartiis balse ay kaa tahay in hadal wanaagsan aad ka hesho dadka waxaad ku dhacday faaxisho qarsoon ولم تشارك بها لوجه الله تعالى ولكن للذكر الحسن عند الناس فقد وقعت في فاحشة باطنة من الفواحش الباطنة كراهية ما أنزل الله fawaaxishta qarsoon waxaa sidoo kale ka mid ah inaad nacdo waxa uu allah subxaanahu wa tacaala soo dejiyey nacaybka shay ka mid ah axkaamta allah ama shaciiro ka mid ah shaacirta islaamka waxa ay ka mid tahay foolxumooyinka qarsoon ee keeni kara inaad u carooto qadarta allah isla markaana aadan ku raalli noqon sidoo kale waxaa arrimahaas qarsoon ee foolxumada ah ka mid ah kibirka bal aan fiirinno walaalayaal fawaaxishta qarsoon mararka qaar way ka daran tahay dembiyada waaweyn kuwooda muuqda miyaadnaan arkin hadalka rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee ah لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر oo macnaheedu yahay jannada ma galo qofkii qalbigiisa ay ku jirto wax yar oo kibir ah haddii aan ogaanno macnaha aayaddan waxaan fahmaynaa ujeedka culimmada ee ku aadan ilaalinta acmaasha gudaha imaam ibnulqayim allah u naxariistee sharaxiisa ku aadan magaca allah ee ah raqiib waxa uu ku yidhi kolkii uu addoonku ogaado in dhaqdhaqaaqiisa muuqda iyo kan qarsoonba uu allah wada og yahay ogaalkaasna uu xaadir ku yahay dhammaan axwaashiisa waxay arrintaasi waajibinaysaa ilaalin xagga gudaha ah taas oo ah inuu gudaha ka ilaaliyo kibir kasta iyo waswaas waliba oo allah subxaanahu wa tacaala caragelin karaa haddaba markii ay musiibo kugu dhacdo tusaale ahaan isla markaana aad dareento inaadan ku qanacsanayn qadarka allah waxaa waajib kugu ah in aad ka war hayso khatarahaas isla markaana aad ka hor tagto allahna dembidhaaf weydiisato maxaa yeelay waa faaxisho qarsoon oo xaaraam ah waana inaad uga toobad keentaa sida aad uga toobad keentid dembiga muuqda oo kale si isku mid ah haddii aad niyad run ah la timaado allah subxaanahu wa tacaala wuu kuugu kaalmaynayaa arrinkaas ka hor intaadan ka toobad keenin فتتوب منها كما تتوب من الفاحشة الظاهرة سواء بسواء وإن صدقت نيتك أعانك الله على ذلك وقبل توبتك هذا الموضوع إخواني حراسة الباطن من الفواحش الباطنة walaalayaal لأنها mowduucan ah فاحشة in باطنة qulubta laga محرمة.
ilaaliyo fawaaxishta فتتوب qarsoon منها كما ayaa تتوب ah من الفاحشة mid leh الظاهرة ahmiyad سواء xeel dheer بسواء.
maxaa yeelay qofka ku sifaysan arrinkaas ayaa yeelanaya madxarka ama muuqaalka dadka mutaqiinta ah iyadoona lagu tiriyo غاية الأهمية kuwa adduunka لأن صاحبها ka saahiday يكون بمظهر dadkuna الاتقياء.
ay يشعر taskiyeeyaan بالورع xataa والزهد ويزكي waxaa الناس.
suuragal ah inuu naf ahaantiisa isku haysto inuu yahay qof taqi ah maadaama uu ka fogaaday in badan oo ka mid ah fawaaxishta muuqata ee ay dad badani ku dhacaan xilli uu isagu ku dhacayo kuwo qarsoon kuwaas oo ay ka mid yihiin amaan jacaylka ama inuusan raalli ku noqon qadarta allah amaba uu naco shay ka mid ah axkaamta allah أو عدم رضا بالقدر أو كراهية لشيء من أحكام الله تعالى نسأل الله أن يعيننا على حراسة بواطننا وينقينا من ظاهر الإثم وباطنه ولنتذكر وصية ربنا لنا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن والسلام عليكم ورحمة الله ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
guud ahaana intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله